Wasaaradda Haweenka, Arrimaha Qoyska, Xuquuqul Insaanka Jubbaland iyo Hay'adda Nadaafadda Qaranka ayaa iska kaashaday qaybinta agab muhiim ah oo loogu talagalay dadka baahiyaha gaarka ah qaba. Agabkan oo ay ka faa'iideysteen shan boqol iyo konton qof waxaa ka mid ahaa kuraasta dadka baahiyaha gaarka ah qaba, baabuurta ama gaariga markaasi loo yaqaano wheelchair-ka oo ay isticmaalaan dadka markaasi naafada ah ayaa ka mid ahaa agabka muhiimka ah ee loo qeybiyey dadka naafada ah ee ku nool magaalada Kismaayo. Agabka muhiimka ah ayaa qaybintiisa waxaa ka faa'iideystay shan boqol iyo konton qoys oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba, iyadoona munaasabadda qaybinta ay goobjoog ahaayeen Wasiirka Wasaaradda Haweenka, Arrimaha Qoyska iyo Xuquuqul Insaanka Jubbaland, Cadar Ismaaciil Cabdulaahi, Gudoomiyaha Naafada Qaranka, Maxamed Cabdulaahi Jaamac, Gudoomiyaha Dallada Naafada Jubbaland, iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan Wasaaradda Haweenka, Arrimaha Qoyska iyo Xuquuqul Insaanka Jubbaland. Ugu horreyn, qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay agabkan ayaa ka mahadceliyey.
alxamdulilaahi rabalcaalamiin ilaaha khayr idiin siiyo gaadiidka waan ku fadhinaa alxamdulilaahi rabalcaalamiin waana ku faraxsanahay waana ku kalsoonahay laakiin waxaan rabnay inaa nashqad kale lanooga dhigo nashqadan waan ku culusnahay dad magaalada ku qaraabtaan nahay meeshaan degan way fog tahay magaaladana way fog tahay kuma tegi karno kuwaan laakiin hadda midkaan haddaa hesho midkii kalena ilaaha wuu ku siinayaa waxyaraanta haddaa qaabisho waxweynkana ilaah wuu ku siinayaa waxaan waxaan waxaan salaamayaa guddigii iyo maamulkii ka soo shaqeeyey in la kaalmeeyo naafada naafadu waa waa mujtamaca ayay ka mid tahay waxay u baahan tahay in la saacideeyo waxay u baahan tahay in la tibintaabeeyo aad iyo aad i- ba- baan ugu mahadcelinayaa dhankeeda wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska jubbaland marwe cadar ismaaciil cabdulaahi ayaa ka warbixisay
maanta waxaan soo gabagabaynaynaa saddex maalin oo aan dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee degmada kismaayo ku nool aan siinaynay qalab ay u baahnaayeen oo baahidooda maanta aan isleenahay waxbay ka qaban kartaa dadkaasoo isugu jira shan boqol iyo konton qof oo kala duwan oo saddex qaybood ah ee qolooyinka lug ama maaragtay ka- ka yara hitiya oo birahoodii ga- ee kilkilaha ay gashanayeen loo keenay dadka indhaha ka- naafada ka ah ayagana birti ay ku socon lahaayeen ama ushi ay ku socon lahaayeen iyo qofka curyaanka tooska ah ee maaragtay wiljirka gaariga ee maaragtay ku socon lahaa oo dad waaweyn iyo iyo iyo caruurba leh aadaan u mahadsan yihiin ee dadkii nagala qayb qaatay barnaamijkan waxaan leeyahay walaalayaalow een, qalabkan maanta lidin siiyey waa in faa'iidadiisa aad maaragtay lidinka arkaa wuxuu idin faa'iideynaya waa in idinka arkaa ma ahan inaad qaadataan oo aad la aamustaan waxaa la rabaa inaad ku shaqaysaan dad dhalinyaro ah ka buuxa oo shaqo qabsan kara